cabdise waad mahadsan tahay wararka laga helayo deegaanka halgan oo hiiraan ka tirsan oo udhexeeya magaalooyinka buulabardi iyo baladweyne ayaa sheegayay in salaadii subax kadib markii la dukaday tira madaafiica lagu qaraacay deegaankaasi oo gaaraysa ilaa lix madfac dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa tirada madaafiicda lagu soo tuurayey duulaadka deegaanka halgan ee gobolka hiiraan qaarkood magaalada ayay ku dhaceen qaarkoodna nawaaxiga xerooyin ciidanka dowladii kuwa midooga afrika amisom gaaraan kuwa ethoobiya nawaaxigeeda ayay ku dhaceen madfac magaalada kusoo dhacay ayaa la sheegay in hal qof uu ku geeriyooday kadib markii uu guri ku dhacay cabdirasaaq sida dadka deegaanka ay sheegeen laba qofna ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka sidoo kale waxay leeyihiin waxaa jira tiro madaafiicoo kale oo gudaha magaalada ku dhacay oo qaarkood dhimashaya dhaawaca geystay gudoomiyaha deegaankaasi guhaad cabdi warsame oo goor dhowey telefoonka deegaankaasi aan kula xiriirnay ayaa xaqiijiyey in tiro madaafiica waa berigii hore saaka al-shabaab ay ku qaraaceen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxa uu sheegay in sidoo kale loo jawaabay oo tiro madaafiica sidoo kale lagu qaraacay dhinaca deegaanada ama goobtii laga soo tuuray madaafiicda halgan lagu qaraacay waxa uu sheegay in ciidanka dowladdii ku amisom oo gaar ahaan kuwa dowladda ethoobiya ka socda ay ku baxeen dhinaca madaafiicda laga soo tuuray haddana ay ku maqan yihiin xaaladda magaalada ayaa degan waana markii labaad oo halgan tira madaafiica lagu qaraaco inta lagu wada jira bisha barakeysan ramadaan tan iyo wixii ka dambeeyay weerarka cuslaa al-shabaab ay ku qaadaan saldhig ciidanka ethoobiya ay ku leeyihin deegaankaasi maalmo kore ayaa sidan oo kale madaafiic lagu qaraacay deegaanka halgan inkastoo maamulka deegaankaasi uu sheegay inaysan jirin wax madaafiic oo khasaarahaasi ka dhashay balse madaafiicdan ayaa ka duwan madaafiicdii habeene ka hor deegaankaasi lagu qaraacayo oo tan waxaa laleeyahay gudaha magaalada gudaha deegaanka ku dhaceen oo khasaare dhimashaya dhaawaca kasoo gaaray dadka ku nool deegaankaasi waxaan halgan madaafiicdan ama madaafiicdan lagu qaraacayay tan iyo markii al-shabaab weerarada weerarka ay ku qaadeen saldhig ciidanka ethoobiya oo qeybka kolka midooga afrika amisom ee cabdirasaaq ku leeyihin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan wixii macluumaada kusoo kordha weerarkaasi barnaamijkana dabagalka wararka oo fooda nagu soo haya dhegeystayaasha kaga muqadan